إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين باذن الله تعالى waxaynu bilaaban doonaa xiisadeennii saddexaad oo darsiga iyo kitaabka aynu qaadan doonaa uu noqon doono cunwaan اlxikam xikmadaha ciwaankoogii kitaabku sidaa aad arkaysaan waa abyaad amba waa gabay kutubtuna asalkeegu waxay iska noqdaan amba gabay nadmi ah amba nasri bay iska noqdaan waa hadalka qubanaha ah waxaana culimmadu inta badan ay u nadmiyaan oo gabayga ay uga dhigaan waxyaalaha kutubta amba ashyaada ay ku gabyayaan dhowr arrimood arrinta koowaad waxa ay tahay shayga nadmiga ah waa la xifdiya ogyahay oo shay gabaya qofkii haddii uu isku dayo xifdigiisu aada buu u fududyahay halka hadal kale oo iska qubano oo badan maanta haddii lagu yidhaahdo xifdi uu kugu adkaanayo marka nadmiga ashyaada ay nadmiyayaan waxa ay culimmadu u nadmiyi jireen liajli lxifdi in la xifdiyo sidaa aawadeed baa kutubta iyo adabka xikamku uu ku jiro wixii loo naqmiyey waxay ahayd in la xifdiyo arrin labaadoo kale ayaa uu leeyahay gabaygu waa tastacdibuhu nufuus nafaha ayaa jeceloo macaansada oo si aan loo macaansanin ashyaada kale ee nafriga ah ayaa gabayga loo macaansada sidaa aawadeed baa sheekhu abyaadan lihi ayuu abyaaddii waxyaalaha uu nadmi nasri ku sheegi lahaa ayuu nadmi ka dhigay si qofkii u baahdaa u xifdiyo nufuustaa jeclaysanaysaana ay shaygaa ugu tacalluqdo sheekha abyaadan nadmiyey waa sheekh culimadii hore ka mid ahaa saa ku arkaysaanay idinku taalla kutubtiinna inay ahayd taariikhdiisu intii u dhaxaysay xilligia u dhashay ilaa dhimashadiisii saddex boqol iyo soddonkii ilaa afar boqol saddex boqol iyo soddonkiina waa dhashay afar boqol hijiriyadu markay maraysayna waa dhintay sidaa marka loo eego waa sheekh mutaqadimo wey aanaan ahayn culimadan dambe ee mutaakhiriinta ama mucaasiriinta ah waxaana ka mid ahaa mashaa'ikhdiisii oo wax ka maqlay sheekhii la odhan jiray ibnu xibbaan albusti in badan baa aragteen iyadoo la leeyahay xadiidka ibnu xibbaan ayaa wariyey oo lahaa ibnu xibbaankii muxadidka ahaa a kutubtana ku aragteen maxamed ibnu xibbaan albusti sheekhii la odhan jiray ayaa mashaayikhdiisa ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa raggii wax ka qaatay walaa siyama abyaadanna ka maqlay sheekhii la odhan jiray imaam alxaakim imaam alxaakim waa maqasheen mustadrak alxaakim sheekha leh kitaabka mustadraka la yidhaahdo cala saxiixayn waxaa ka mid a raggii abyaadan ka maqlay sheekhii la odhan jiray abu Cus- abu cuthmaan abu cuthmaan asaabuni ee caqiidatu salaf asxaabu lxadiid lahaa Ah, taasi waa sheekha iyo raggii waxna uu ka qaatay iyaga laftoodu wax ka qaatay ay culimmadu ku sifeeyaan ina uu sheekula ahaa adiibu casrihi casrigiisii shaacirkii joogay amba gabayaagii joogay inuu ahaa waxa ay tilmaamaan kutubuladab kutubuladab ina ay ku firiirsan yihiin adabkiisu laakiin inta badan aan si gaara aan loo tadwiininin si gaara inaan loo tadwiininin intaa haddaynu kaga baxno eh, sheekha iyo taariikhdiisii waxaynu usoo noqon doonaa masalada shicirka iyo gabayga inuu qofkii gabaya u noqdo taana waxaa jirta adilo tamdaxu shacr wa bacdu aladila tadumu shacr adilada qaarkood waxay ammaanayaan gabayga adilada qaarkoodna gabayga waa dhaleecaynaya iyo ehelkiisaba allah subxaanaه wa tacaala waxau ku tilmaamay kitaabkiisa qur'aanka washucaraa yatabicuhum algaawuun alam tara anahum fi kuli waadin yahimuun waanahum yaquluuna ma laa yafcaluun adif ilaa dalika waxaa soo arooray nabiga sala allahu calayh wasalam xadiidka saxiixa ah lian- lian yamtali'a jawfu axadikum qayxan khayru lahu min an yan- min an yamta- min an yamtali'ahu shicra oo kama qaala sala allahu calayh wasalam midkiin inay calooshiisa buuxiso gaba maraxi ama dheecaan ayaa uga khayr badan inuu gabay buuxiyo حديث صحيح بالجانب الآخر أدلة يا صائر أرتي تمدح شعر ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن لمن الشعر حكمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم قويقة حكمة يا كشرة حكمة يا كشرة يا كشرة قارئة أضف إلى ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان له شعراء رقبا يا أي لها وكل أماني شري نصب كيس دفاعي شري هكذا حسان بن ثابت وشاعر كي نبي صلى الله عليه وسلم ahaa cabdillaahi bnu rawaaxa rag badan oo shucaraa ayaa waxa weeye nebigu sala allahu calayh wasalam u lahaa odhan jiray kolalka qaarkood ohoj isagoo xasaan la hadlaya xasaanoo weerar buu ku uhi nimanka gaarada waayo seefta waa kaga daran yahay iyo warmaha gabaygu adilada noocaasina gabayga waa ammaanaysa wey ahlulcilmigu waxay isku waafajiyaan marka la leeyahay xadiidkan inuu midkiin calooshiisa ay buuxiso dheecaan ayaa uga khayr badan inuu gabay buuxiyo waa qofka ay noqoto alghaalibu fiihi shicr qofka qaalibkiisa iyo waxa u qaalibka u haya ay noqdo waxa way gabay laakiin haddii uu yahay alghaalibu fiihi addiin waxau noqonayaa waxau noqonayaa gabaygii ammaana ayuu noqonaya wakadalika gabaygiisu auna ahayn mid waxa weye ummadda weerara amba qabyaalada iyo qabaa'ilka waxa weye wax kaga sheega auna ahayn marka waxau noqonayaa gabaygii min alxikam iyo xikmada ayaa ku jira adif ilaa dalika waxaad arkaysaa dad gabayaaya waxyaalo badan oo iyo tusaalayaal badan oo gabaygooga ay ku bixiyaan marka taasina amasunada gabayga aynu iyadayna halkaa ku dhaafayno arrinta saddexaad ee aan rabno inaynu uga gudubno cinwaan lxikam cinwaan iyo cunwaan labadaba waa la akriya culimada qaarkood ahluluuqi waxay tilmaameen waxa fiican in cunwaan la yidhaahdo cunwaankana waxaa la yidhaahdaa waa shayga shay kale loo daliishade ku caddeeya shay ayaad shay kale u daliishanaysaa ku caddaynaya marka waa waxyaalihii xikamka ku caddaynayay marka sidaa loo dhigo waxyaalihii xikamka ku caddaynayay ayay noqonaysaa abyaadani waa dhowr iyo lixdan bayd saddex iyo lixdan bayd weeye marka la eego sida uu idiin tilmaamaayo baxriga ay ku imanaysa waa baxru lbasiid awsaan bay leedahay abyaadu shiciriya awsaan iyo qaabab ayay leedahay waa baxru lbasiid baxru lbasiid mustafcilun mustafcilu mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun bay ku keeni jireen wuxuu idiin qoray oo idinku taalla ina ay tahay waxa annuuniya cinwaan lxikam annuuniya annuuniya macnaheedu waxa ay tahay qaafiyada ay ku dhammaanayso ayaa nuun ah oo waxaa la ydhaha gabaygu qawaacid ayuu leeyahy alqawaafi ayuu leeyahy marka qaafiyada ay ku dhammaanayso kelmadda ugu dambaysa waa nuun miidhan sidaasaa nuuniya loo yidhi nuuniya sidaasi ayaa waxa wey loo yidhi marka nuuniyo iyo laamiyo ayaad arkataan iyo waxyaalo kale oo dee xuruufa marka nuuniyaduna waa sidaasi wey marka intaasina waa in inoo raacsan waxa ay ka warramayso waxyaalaha ay ka warramayso waa fi ladaab aadaab marka la yidhaahdana waxyaalo fara badan ayaa soo gelaya waxyaalo fara badan ayaa soo gelaya waxaa soo gelaya oo uu sheekhu ku tilmaami doonaa azuhdu can iddunya qofku inuu adduunyada ka zaahido iyo inuu xaqiiqadeeda iyo dhab ahaanteeda ogaado waxaa ka mid a waxyaalaha aw kaga warramayo alixsaanu ila annaas samafalka dadka loo samafalo waxyaalaha uu kaga warrami doono inoo iman doonaa bacdo inoo iman doona nafta iyo sida uu qofku kamaalkeeda ugu dadaalo waxyaalaha uu ku keeni doono waxaa ka mid a alcafwu can innaas in dadkii aada iska cafiso isaa'ada iyo xumaanta waxa weeye kugu sameeyey waxaa ka mid a waxyaalaha uu tilmaamayo taqwa allahi subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a waxyaalaha uu tilmaamayo cardu alxawaaiji ila allahi subxaanahu wa tacaala inaad allah subxaanahu wa tacaala baahiyahaaga aada waxa weeye isaga aada u bandhigato waxyaalaha uu keenayo waxaa ka mid a dhaleecaynta uu dhaleecaynayo jahliga iyo dhibaatada au leeyahay waxyaalahaasi waa waxyaalaha waxyaalo ka mida waxyaalaha uu ku keeni doono abyaadan uu kaga warramayo sheekhu waxa weye aadaabta uu kaga warramayo waxyaalaha uu ku keenaya waxaa ka mida qanaacada almuhim waa badan yihiin waxyaaluhu kaga warramayo laakiin intaasi waa isdareensiinuun waxyaalaha uu sheekhu inoogu keeni doono abyaadiisan au inoogu keeni doono haddii aynu dhowrka bayda u horeeya aynu waxa weeye maanta qaadanno waxa uu sheekhu ku bilaabay qaala annaadimu raximahu allahu tacaala قال الناظم رحمه الله تعالى زيادات المرء في الدنيا هو نقصان وربحه غير محض الخير خسران كل وجدان حد لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا عميرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب العمر عمران ويا حريصا على الأموال تجمعها كن ستا أن سرور المال أحزان دع الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران أحول قال الناظم زيادة المرء زيادة المرء قفك زيادة أو كصمعيه iyo korarhka uu ku sameeyo fi dunyaahu addunyadiisa nuqsaanun waa nuqsaan wey wa ribxuhu macaashka ou macaasho ou ka macaasho hayra maxdi lkhayri khayr saafiya waxaan ahayn khusraanun waa khasaari wa kullu wijdaani xadin dheef kasta oo aad adduunyada ka heshaa laa habaata lahu wax sugan maaha fa inna macnaahu macnahaygu waxa uu yahay arrinkaa fi taxqiiqi dhab ahaan fiqdaanun waayitaan weey waxau abyaadan sheekhu ku tilmaamaya adduunyada iyo xaqiran xaqirnaanteeda waxa uu tilmaamay uu yidhi qofku adduunyada korarhka uu kordhiyo iyo kobcinta uu kobciyo nusqaan bay tahay macaashka uu ka macaasho waxaan khayr ahayna a khusraan iyo khasaara weey wax kasta oo xad iyo dheefa uu adduunyadan ka helo awaayitaan waxyaalahaasi oo dhanna adillo de ayaa ku soo aroortay adilla ayaa ku soo aroortay oo sheekhu a u ka dhambasha inay adduunyadu nusqaan tahay adillo badan ayaa inoo tilmaamtay nabiyuna moxamed sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa addunya malcuuna malcuunat maa fiiha ila dikra allahi wamaa waalaha wamaa waalaha xadiis saxiixa wey wakadalika xadiidka nabigu sala allahu alayh wasalam saxaabada uu suuqa la soo maray wannaasu calaa kanafayh dadkuna iyagoo hareeraha ka socdaan famara calaa jadyin asak nebigu wuxuu soo maray orgi yaroo dhukan dhukan macnihiisu dhagayaryar wey kadibna nebigu sala allahu alay wasalam saxaabadiisii wuxuu ku yihi ayukum yuxibu an yakuuna hada lahu bidirham warkiineebaha jeceelkaa inuu dirham ku qaato orgigaa yaree baktigaa keebaa jecel inuu dirham iyo diinaar ku qaato saxaabadii waxay ku yidhaahdeen rasuulka ilaahay rasuulka ilaahayow low kaana xayan lakaana cayban fakayfa wahuwa bimayit haddii au noolaan lahaa orgacan yar ceeb buuba ahaan lahaa waayo waxay u arkayeen neefka dhagaha yarya neef maciiba oo ceebaysan sideenu odhan isagii oo meyd oo baktiyey sideenu odhan waxaa ka horeysay axaadiidka qaarkood waxaa ka horeysay xadiidka inuu nebigu sala allahu calay wasalam ku yidhi intaa aan sheegay war ayaa iska qaadanaya kadibna markaasay hadalkaa yidhaahdeen hadduu noolaan lahaa buu ceeb ahaan lahaa mise waaba isagii oo dhukan waxau nebigu sala allahu calayh wasalam ku yidhi wallaahi ladunya cala allahi ahwanu ilaahay adduunyada ayaa kala fudud sida kon idinla fudud yahay ilaahay ay adduunyada ayaa kala fudud siduu ergigaas idinka idinla fudud yahay waxaqaaratu dunya kadalika xadiidka uu nebigu tilmaamay low kaanat iddunya cinda allahi tacdilu cinda allahi janaxa bacuuda ma saqaa minha kafiran sharbata maa aw kama qaala sala allahu alay wasalam adduunyadu hadday ilaahay egtay garabkani caleeg tahay qof gaala ka basho biyaa kamu waraabiye laakiin waa ina ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ayayna waxa waxba kala ahay marka taasi ayuu tilmaamaya inay adduunyadu baaba-ayso ay suulayso waxyaalahaad ka hesho allah ayaa tilmaamay maa cindakum yanfad wamaa cinda allahi baaq waxaad idinku haysataan waa iska dhammaanayaan xoolaha iyo maalku waa iska dhammaanayaan laakiin allah subxaanahu wa tacaala waxa agtiisa waa baaq marka hadha ayagu وkذlika allah subxaanaه wa taعala u tilka amhaal وtilka اأyaam nudaawiluha bayn الnaas wakadalika aayaadka tilmaamaya adduunyadeeda iyo zawaalkeega iyo in ay tahay sidii roob dhul helay اعlamuu anma اlxayaaة اdunya lacib walah waziinaة وتafaakhur iyo aayaadka kale wdrib lahum maala alxayaati اdunya kama in anzalnahu min asama waxyaalahaasi o dhan waxay tilmaamayaan zawaalka adduunyada iyo fanaageyga ayay tilmaamayaan sheekuna taasi ayaa waxa uu tilmaamay waana aragtaano waxa ay ku gabagabowda adduunyada iyo xaqiiqadeedu waxa weeye qabri iyo arlada hoosteeda inaad gasho iyo maalkiiyo waxa aad shaqaynayso inaad waxa weye ayar ka dhaqaaqdo haddii aynad intaad adduunyada joogtaba ayna kaa dhaqaaqin marka waxa uhi sheekhu ziyaadatu lmari qofku ziyaadada uu ku sameeyo korarka uu ku sameeyo fi dunyaahu waa dunyadiisa nuqsaanun nusqaan wey wa ribxuhu macaashka aw macaasho hayra maxdi lkhayr khayr maxdiya oo saafiya wixii aan ahayn khusraanun khasaara wey wa kullu wijdaani xadin dheef la helay dhammaanteed waa adduunyadii ihi laa habaata lahu wax sugnaanaya maaha ay baaba-aysaa fa ina macnaahu macnaheegu waxa yahay fi taxqiiqi markaa fi taxqiiqi xaqiiq ahaan fiqdaanu shayga in la waayo wuxuu uhi yaa caamiran kan dhisaya camirayow likharaabi daarin daar waxa weeye baaba-aysa mujtahidan isagoo ku dadaalaya billaahi ilaahay ayaan kugu dhaariyaha likharaabi lcumri cumri khasaaray cumraanun ma u sugan yahay waxa weye dhismo iyo in la camiro wayaa xariisan kan ku dadaalaya cala alamwaali xoolaha xoolahaas oo tajmacuha aad ku ururinayso unsiita waxaa lagu ilowsiiyey ana suruura almaali maalka oo lagu farxa axzaanun muruga inuu yahay zacil fu'aada qalbigaaga ka fogey oo ka qabo can idunyaa adduunyada iyo wasiinatihaa quruxdeedaba ka qabo fa safwuhaa adduunyada saafigeegu kadarun waa dhooqo walwaslu gaadhitaanka la gaadhana hijraan waa hijraan iyo shayga inaad waxa weye ka dhaqaaqdo halkana waxau tilmaamay qofkii adduunyada ku sii jeeday ee ku mamanaa ayuu wax u tilmaamaya wuxuu tilmaamay waa u dhawaaqo horta waa soo jeediyey ilaan adoo meel ku socda haddii lagu dhawaaqo xagga dambe waa daymoonaysa kadibna waa u dhawaaqay weliba waxa uu ku dhawaaqay shaygan uu ku maman yahay xaqiiqadiisu waxay tahay ilaan magacaaga haddii lagugu dhawaaqo iyo shay aad ku maman tahay haddii lagugu dhawaaqo isla markaa dareen baad qaadanaysaa ayaa ku gelaya dabadeetana tii buu ugu dhawaaqay markuu u dhawaaqay laba arrimood buu ugu daro waa dhaariyey arrin saddexaadna waa ugu darayoo waxaani wax faa'iido laha inaanu ahayn buu tilmaamay ayuu u tilmaamay wuxuu ugu soo gebagabeeyey war adduunyada iyo dhalaalkeega ka qabo waayo adduunyadu weligeedba saafi ma noqoto saafi ma noqoto mar walba waxbaa kaa dhex gelaya haddaad haysato caafimaad cudur baa kaa dhex gelaya kaa dhooqaynaya haddaad amni haysato colaad baa kaa dhooqaynaysa haddaad maal haysato waxaa kaa dhooqaynaya inaad maalkii weydo amba qof waxa weeye wax ku weydiista amba waxa weeye qof agtaadoo waxba aan haysanoo adiga ay ku cuntanbiba weydo waxaad cunaysa waxyaala badan markaa adduunyada gebigeeduba waa dhooq taasi ayuu tilmaamay inaan dhaldhalaalka adduunyada la raacina dee allah subxaana wa tacaala aayaad fara badan oo dee kitaabkiisa ka mida ayuu inoogu tilmaamay falaa tagurannakum alxayaatu dunya walaa yagurannakum billahi algaruur araditum bilxayaati dunya min alaakhira fama mataacu alxayaati dunya fi alaakhirati ila ila mataac ila qaliil mis aayaddu ahayd fama mataacu alxayaati dunya fi alaakhirati ila qaliil aayaad badan oo noocaa tilmaamayaba allah subxaanah wa tacaala uu kitaabkiisa inoogu tilmaamay bal tu'iruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayru waabqa waxau yihi wayaa caamiran kan camirayo likharaabi daar daar kharaabtay mujtahidan macnaa ku dadaalayo weliba unsiita waxaa lagu ilowsiiyey ana suruura almaali xoolaha inaad ku faracta axzaanun murugaynayta murugaynay tahay oo haddii maanta la yidhaahdo qofka maalqabeenkaa iyo ka faqiirka ah miyama faraxti badan miyama murugo badan waxaa la odhan karaa qofka maalqabeenka ayaa ka murugo badan maalqabeenka ayaa ka murugo badan waxau kaga murugo badan yahay mar walba waa qof warwar ku jira warwarkaa uu ku jiraa xoolihiisu hadday bad marayaan wuxuu ka warwarsan yahay talow may halaagsani warwarkaasaa haysta qof shaqaalaha hadduu wax u dhiibto waxau ka warwarsan yahay arma ku khayaameeya haddaba lilaali warwar buu ku jiraa war haddii loo soo sheego oo la yidhaahdo waxa weeye badaa'icdii way qaaliyowday aada soo iibsanaysa warwar baa gelaya alaabow meel geeya haddii la yidhahdo qiimo dhac baa ku dhacay warwar buu ku jiraa mar walba warwar joogtaa ayaa haysta laakiin kan kale waxaa laga yaabaa mushkiladiisa ugu badan inay tahay hayn la-aan haddii au qaanic yahayna taana waa iskaga sabirsan yihi marka xayaatadiisuba marka la eego labadaa qof noloshooda waxaa laga yaabaa inuu kani ka cadiban yahay laakiin waa adduunyaa uu jecel yahay sida aawadeed baa inin dadkan wax dhiso ah ayaa maalin yidhi wuxuu nagu yihi waxaan u shaqo tegay buu yihi dadkan tujaartan waa weyne hargeysa ayaan maalin u shaqo tegaybu milqaacadiisii iyo dee dubbihiisii buu iska qaato waan u shaqaynayay bu inkiiba igu yii buu yihi saddex habeen maan seexan mise laba habeen anaga waa ragga waaweyne wax inoo soo waarido wey waxaan ku yidhi buu yihi oo maxaa kugu dhacay xaban islaaha buu talow miyuu xanuunsanayo wuxuu igu yidhi buu yihi xoolana berbere iiga imanayeen xoolana jabuuti oo cid adag baanan ku ogey markaa xoolaha warwarkoodan la seexan waayo idana waxaan ku yidhi bu anuu shalay yoomkii aad isiisay inta aan qaatay baan si fiican u seexday saan ku yidhi bu uri waxaad haysaanba haddaad idinkiiyo ubadkiina ubadka ubadkiina aad iska cuntaan ood meel dhigata waad heli karaysaan maxaa idin wareeriyey marka waxay tahay waa iska hawlo badan tahay baasha laakiin waa dee layna jeclaysiiyayo adiga arkaaya sidaa awadeed baa nebigu sala allahu calayh wasalam waxaa ka mid a ducooyinkiisii inuu odhan jiray allahuma ajcal risqa aala muxamadin quutan ilaahu risqa muxamed quud ka yeel macnaa kafaaf wax ku filan wax ku filan waxau uhi wayaa xariisan kan ku dadaalayo wayaa caamiran kan wayaa caamiran kan camirayo liqaraabi daar manaa daar qaraabtay mujtahidan manaa isagoo mujtahidan xaalaa uu ku dadaalayo bilaahi ilaahay baan kugu dhaariyey liqaraabi lcumri cumri kharaabay cumraanun camiritaan ma u sugan yihi macnaa waktigaagii adduunye hadduu galo oo cumrigaagiiba xaggaa uu kuu dhaafo de maxaad ku camiri ilan waktiga aad iyo cumrigaagu waa waktiga aad joogtood ka faa'iidaysato laakiin haddii xagga adduunyaha daba cararaysona uu kugu dhaafo camiritaan iyo dhismo dambe cumrigaaga uma hadhin wayaa xariisan kan ku dadaalayo cala alamwaali xoolaha tajmacuha adoo ururina xaala aad ururinayso unsiita waxaad ilowday ana suruura almaali xoolaha in lagu farca axzaanun muruga inay tahay zacil fu'aada qalbiga ka qabo can idunyaa adduunyada ka qabo wasiinatahaa quruxdeedana ka qabo fa safuhaa adduunyada saafinimadeedu kadrun waa dhooqo dhooqadaasa u saafiya iyada saafigeeduba waa dhooqadaas walwaslu gaadhitaanka la gaadhaana hijraab waa inaad waxa weye ka haajirto oo iyadii ay kaa tagtaanba adiga aad ka tagto marka abyaadaasi ayaa sheekhu aynoogu tilmaamay bacdu xaqaa'iqi dunya adduunyada xaqaa'iqdeedii wax ka mid a halkaa ayaynu insha allahu tacaala kasii qaadi doonaa dersiga dersiga inoogu xiga ilaa huna naktafi subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk